أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa qorsheynaya inuu booqasho ku tago deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ku haysato ee dhulka hareer falastiin xog dheeraad ah ayaa laga helayaa gantaalada ay isweydaarsadeen dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahaynada yuhuudda kooxda shiicada xuutiyiinta ee yemen ayaa shaacisay inay xayiraad ku soo rogeen maraakiibta yuhuudda ee badda cas kulan lagu bogaadinayay waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe wilaayadda islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kataabel khabaari ayaa baahisay qaybtii labaatan saddexaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayada islaamiga gedo ayaa goobo waxbarasho ka hirgeliyey deegaan ka tirsan wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo labaatanka bisha dulxijaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagay oo dhan madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa qorsheynaya inuu booqasho ku tago deegaanada yuhuudda ay ixtilaalka ku haysato ee dhulka reer falastiin warkaasi warbixin kale oo ku saabsan kooxda shiicada xuutiyiinta yemen oo shaacisay inay xiraad ku soo rogeen maraakiibta yuhuudda ee badda cas waxaa inoo haya camaar cabdiqaadir murtad cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha ridada somalilan ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago deegaanada yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan ee dhulka muslimiinta reer falastiin ciro ayaa halkaasi kula kulmi doona hogaamiyaasha maamulka gumaystaha yahuudda si uu usii xoojiyo xiriirka uu la leeyahay sahaynada sida uu ku waramayo wargeyska winet news ee kasoo baxa deegaanada ixtilaalka ku jira inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo la sheegay inuu dhici doono inta u dhaxaysa shan iyo tobanka ilaa iyo toddobiyo tobanka juun ayuu xarigga ka jari doonaa safaaradda uu maamulka ridada somalilan ka furanayo magaalada qudus sidoo kale wargeyska winet news ayaa sheegay in murtad ciro uu la kulmi doono madaxweynaha yahuudda gaalka lagu magacaabo isaaq hirsog iyo mujrim benyamin netanyahu dhowaan ayay ahayd markii maamulka ridada somalilan uu safiir u magacaabay deegaanada yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan kaasi oo ka howlgeli doona safaarad ay ku yeelan doonaan magaalada barakaysan ee qudus oo ah qiblada koowaad ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyey suubanaheena calayhi salaatu wasalaam oo ku jirta gacanta cadowga koowaad ee islaamka oo ah yahuudda nijaasta ah ee allah lacnaday dhanka kale kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta yemen oo gacansaar la leh dowladda iiraan ayaa maanta oo isniina ku dhawaaqday inay xayiraad ku soo dhogtay isku socodka maraakiibta yahuudda ee badda cas bayaankan oo uu soo saaray afhayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa lagu shaaciyey in kooxda ay si buuxda oo dhammaystiran u mamnuucday maraakiibta sahaynada ee isaga gooshta biyaha badda cas waxa ay kooxdu ka dhawaajisay in dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameeyaan maraakiibta yahuudda uu noqon doono bartilmaameed militari laga bilaabo wakhtiga bayaanka la baahiyey xuutiyiinta yemen waxa ay sheegeen in go-aankan militari ay soo saareen uu salka ku hayo dulmiga iyo weerarada gardarada ah ee kayaanka sahyuuniga ka geysanaya lubnaan khaza iyo iiraan falanqeeyaasha ayaa walaac xor leh ka muujinaya arrintan waxayna ku tilmaameen in tallaabadan ay noqon doonto caqabad caalami ah oo la mid ah midda ka taagan marinka hurmuse sidoo kale bayaanka ayay kooxdu ku qiratay fulinta weeraro gantaalo ah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu garaacay gudaha deegaanada yahuudda ay xoogga ku haysato sida uu maamulka sahaynada laftirkiisu xaqiijiyey go-aanka xuutiyiinta ayaa imaanaya iyadoo habeennimadii xalay iiraan ay weeraro gantaalo ah oo ay ugu aargudayso lubnaan ku qaaday magaalooyinka waaweyn ay yahuudda xoogga ku degan tahay saxaayinada laftirkeeda ayaa iyaduna ka jawaabtay weeraradaasi waxayna xalay iyo saakaba duqeymo culus ka geysteen magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay caasimadda iiraan ee dahraan weeraradani weli waa ay socdaan waxayna xaaladda bariga dhexe u muuqataa mid faraha ka baxday iyadoona mawjado gantaallo ah oo aan kala joogsi lahayn laga soo sheegaya inay ku hoobanayaan magaalooyin badan oo yuhuuddu ay haysato mahadsanid acmaar xog dheeraad ah ayaa laga helayaa gantaalada ay isweydaarsadeen dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sahaynada yuhuudda sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyare
ciidanka ilaalada kacaanka waddanka iiraan ayaa fiidkii xalay weeraro gantaallo ah ku qaaday gudaha dhulka yuhuuddu xoogga ku haysato tallaabadaas oo tehraan sheegtay inay kaga jawaabayso weerarada joogtada ah ee sahayuuniyaddu ay ku hayso waddanka lubnaan sida ay wararku tibaaxayaan seeriga digniinta bixiya ayaa xalay ka yeeray deegaano badan oo ka mid ah dhulka yuhuuddu haysato oo ay ka mid yihiin magaalooyinka waaweyn sida talaabiib xayfa iyo sidoo kale magaalooyin kale oo dhowr ah sida warbaahinta sahayniyaddu ay xaqiijisay milatariga yuhuudda ayaa sheegay in nidaamyada difaaca cirka ay weli ku jiraan heegan sare halka wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi ay ku dhawaaqday in dhammaan iskuullada iyo xarumaha waxbarashada la xiri doono sababo la xiriira xaaladda amni ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay inay bartilmaamaysadeen saldhigga cirka ee ramed daafid oo u dhow magaalada naasira taliyaha xarunta howlgallada gaarka ah ee ciidanka iiraan ayaa yidhi maamulka sahayuniyaddu ee dilka carruurta ku caanbahay waxa uu hadda ka gudbay dhammaan xariiqyadii casaa howlgalka iiraan ayaa la sheegay inuu jawaab toosa u yahay weerarada sii kordhaya ee sahayuniyaddu ay ku hayso libnaan oo ay ku jirto adeegsiga bambooyinka fosforiska ee mamnuuca ah iyo bartilmaamaysiga xaafadaha koonfureed ee beyruud wax yar kadib weerarkan jawaabta ah xarunta khaatim al ambiyaa oo ah taliska dhexe ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa ka digtay inay dhici doonaan dhirbaaxooyin kuwan ka sii daran haddii yuhuuddu sii wado weerarada ay ku hayso libnaan taliska ugu sarreeya ee militariga iiraan ayaa sidoo kale soo saaray digniin adag isagoo dalbaday in ciidanka sahayuniyadda ay si deg deg ah u joojiyaan dhammaan weerarada ka socda koonfurta dalka lubnaan kadib markii xalay iiraan ay weeraro ballaaran ku qaaday deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haysato ayaa geesta kale maamulka sahyuunigu uu isaguna qaaday weeraro xooggan waxaana uu duqeymo dhowra ka fuliyey galbeedka iyo bartamaha waddanka iiraan taraamp oo isna xalay hadlay ayaa sheegay in weerarada cusub ee yuhuudda iyo iiraan aysan saameyn doonin wada hadallada nabadeed ee maamulkiisu la leeyahay tehraan isagoo intaa ku daray in netanyahu uusan isagu go'aanka lahayn madaxweynaha maraykanka ayaa yuhuudda ku cadaadinaya inay joojiyaan weerarada ay ka geysanayaan lubnaan si fursad loogu helo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka iiraan waxaana la sheegay inuu toddobaadkii hore netanyahu ku canaantay telefoon uu kula hadlay wax saameyna kuma yeelan doono heshiiska ayuu trump u sheegay wargeeska financial times waxaana uu intaasi raaciyey aniga ayaa go'aamada leh dhammaan go'aamada aniga ayaa leh isaga netanyahu go'aamada ma laha danjiraha yuhuudda ee dalka maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee ekis waxa uu ku yidhi qof walba wuu ka daalay nidaamkan waalan ee iiraan isagoo intaa ku daray in iiraan ay yuhuudda ku soo riday kow iyo toban gantaal balastiig ah tramp ayaa la sheegay in netanyahu uu ku booriyey inuu hakiyo weeraro dheeraad ah kadib markii shalay oo axad ah ay muddo ku dhow saacad barkeed ku wada hadlayeen khadka telefoonka sida uu sarkaal yuhuudi ah u sheegay royters sarkaal maraykan ah oo ay soo xigatay warbaahinta exyos ayaa yidhi tramp ayaa netanyahu u sheegay inuusan qaadin weeraro dheeraad ah sababtoo ah ayuu yidhi waxaan aad ugu dhownahay inaan gaarno wax wanaagsan oo heshiis la xidhiira guddoomiyaha baarlamaanka waddanka iiraan maxamed khaalibaan oo ah madaxa wadaxaajoodka nabadda ee iiraan ayaa sheegay in saldhigyada maraykanka iyo hantida yuhuuddu ay yihiin bartilmaameedyo sharci ah sababo la xidhiira falalka cadowtinimo falalka cadowtinimada ah oo ay ku jirto jebinta heshiisyada ku saabsan lubnaan militariga yuhuudda ayaa sidoo kale la sheegay inay ogaadeen gantaal laga soo ganay yemen kuna wajahnaa dhulka ay xoogga ku haystaan waxaana la howlgeliyey nidaamyada difaaca hawada waxaana seeriga digniinta laga maqlayaa qudus talaabiib iyo deegaanada ku hareeraysan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in militariga iiraan ay sidoo kale saaka ilaa gelinkii hore ee maanta mawjado hor leh oo gantaallo ah la beegsadeen gudaha deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haysato halka sahayiniyadduna ay weeraro kale ku qaadeen gudaha iiraan gaar ahaan magaalada teheraan mahadsanid caliyare kulankan lagu bogaadinayay waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ayaa ka dhacaya degmada jilba ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkan haya waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo martisharaf fara badan taas oo lagu bogaadinayey waxqabadkii guddiga abaaraha oo xilligii adkeed u guntaday sidii ummadda loogu samata bixin lahaa abaartii xoogganeed ee ku habsatay xafladda oo ahayd mid laga jeediyey kelimaad kala duwan laguna soo bandhigay talooyin horumarineed ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon guuleed oo ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga dulucdeeda maasada haddaan hoos u daadego digniin iyo tusaale haddaan idin dareensiiyo dunidaan allihii taagay oo nagu dul nooleeyey ee deeqda nagu siiya iyo waxa aan doonayno waa loo dardaar warinhayaa duulka caasiya abaar digata roob daaha iyo doogga bixi waada daruuraan hillaacaynin iyo dayrta curan weyda guga oon la daaqaynin iyo dirirka oo baaqda iyo duunyo caatowda caana lagu diima dabadhilif kufrigu soo dirsaday ee madaxda loo doortay damiirlaawayaashiyo riddada nala ku soo daayey dagaallada sokeeyiyo waxaa dhiig la kala daadin nin la diladoon diin lagu dabaqin aarsi daba jooga dakanooyinkaa nugu batay iyo col iyo duulaan qabiilnimada dexalaysatay oon daawo loo helin iyo dowlad goboleedyadan dayrka kale ootay dad walaalah oon wada degayn ee daris ahaan waaday anigaa degaankan lahoo waygu soo durugtay marra ilama daaqay sidoo waan dagaalami dirirtiiyo damiirxumada iyo dib u heshiin waaga dekadaha la dhiibay iyo yahuud loo durbaantumayo dalka inay ayagu leeyihiin duulan garanaynin ee dowlad sheeganahayo nala ku daaduunshay dulligaa gurguurtoo keliyo fiqiya daayeerta dunuubtan gallay weeye iyo diintii laga leexday war nin walbo annaga naga mido oo muslina ha ka shaqeeyo sida ilaahay raalli nooga noqon lahaa siduu haddee laykuu run yahay dalkeenna aan ku hanan lahay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis waxa uu ka mid ahaa dadkii xafladda ka jeediyey kelimaadka xafladdan qiimaha iyo waayaha leh ee muddadan soo socotay shaqadeeda oo aan joogno guntii iyo gebagebadii allahaas baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaad dareemaysaan shaqadan intii socotay waa howl aad iyo aad u muhiim ah ilaahay maanta waxaa naga mudan yahay shukri lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ummadda beeraha waa tacbadeen doogii waa soo dhaladay ilaahayna waxaa weydiisanaya subxaana wa tacaala in caafimaad ilaahay subxaana wa tacaala oo waxa noo taagan noo siiyo maanta dadka muslimiinta ah ee harakatu shabaab mujaahidiin cid aan ahayn u maqan lama arkaayo guddiga maanta waxaa na tusiyey wax cajiib ah markii bilaabanaysay shaqadan lama felaynin waa maanta wax kasta qof kasta maanta caqli ilaahay geliyey oo damiir ilaahay siiyey oo ku farxaayo oo ku cibro qaadanayo abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid ah abwaanada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey gabay kaas oo qayb ka ahaa munaasabadda xafladda in dadka muslimiintaha cilmiga loo dhigo miyi iyo magaalaba ooda lagaga qaada diinta oo culimmadu fadhiga ka kacdo fadhiga loo diido aad bay niyadayda ugu soo noqnoqotaa waayo dadka diin baa inoo hayn kartaa aniga infiruuba halkaa i keentay ninna imuu soo ducduucin inta kalena waa ila mid qodobka labaad waa in dhaqaalaha la kabo dhan walba daraawiishi hal candhadeed bay labaatan sannadood gaalo kula dagaalamayeen dhaqaalo dabadeed miyay ku tiirsanaayeen waa maya sidaa ay al-shabaab uga maarantay dhaqaalo dabadeed ayay uga maarmeenoo hal candhadeed ayay shan nidaam oo ridaa iyo saddex gaalo waaweyn kula dagaalamayeen labaatan sannadood halkaana in la kabo oo aad loo xoojiyo si aan dadkeenna loogu gacan haadin gabayaan mar dhoweed afka ka qaaday oo la yidhaa shaal ayaan idiin marin doonaa shanqadhiyaalos wada socdiya shagagax roobbaale dhul shareeran shoon hawrta iyo shurgu culus baale shimbiraho ka jiiq dhabana iyo shamamax kaymaale shakadiya dab lagu raacay shalaxidin baale taaniga gobaad sheemay iyo shohor libax baale caanaha shamaal laga lisiyo shuba karuur baale shacniyo inuu karo adduun shaaruf riday baale gool shilisina adduun jartiyo shidha madix baale shinshin iyo midaad shilatiyo shiiqsi hilibaale shinsi iyo in lagu eertay iyo sharaf nin doorbaale shaxiixaan wax quudhaynin iyo shuqsi gocor baale iyadoo intii ay socotay xafladdii lagu bogaadinayay waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha sidoo kalena lagu soo gebagabaynayey ayaa dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa bahda caafimaadka doctor maslax ayaa isagana xafladda ka jeediyey waxqabadkii guddiga gurmadka abaaraha oo soo maray maraaxil kala duwan waxyaalaha aan ka barannay oo qaarna laga dhawaajiyey waxaa ka mid ah walaaltinimada iskaashiga inay aad iyo aad muhiim u tahay oon wax qabsan karno xaqiiqatan oo aan maanta u baahnayn gacan shisheeye hay-ado samafal isku sheegaya iyo waxyaalo la midka aan loo baahnayn aan aragnay in walaaltinimadii iyo isgarabsigii ay maanta ay soo muujiyeen waxqabadka aan halkan ka aragnay oo isugu jiray biyodhaamin raashin qaybin iyo mataqaanaa lacaga la siinaya intaba biyaha iyo cuntada muhiimadda ay leeyihiin waa aragnay xaqiiqatan biyo la'aanta iyo cunto la'aanta waxa ay yihiin waa waxyaalaha aan ka baranay oo oo dhibaatada keenay qayb inay ka tahayna waa waa waxyaalaha aan ka baranay maanta xafladdan oo aheedda mid heerkeedu sarreeyey ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta culimo waxgarad ganacsato abwaano waxaana xafladda ka soo qayb galay dadyow kala duwan oo ka kala yimid meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya waad mahadsantahay dhuubow wilaayada islaamiga bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintan deegaanka buurdhaxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa dhowaan lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta gaar ahaan kuwa loogu yeero koonfur galbeed ee uu madaxa ka ahaa murtad cabdicasiis laftagareen askarigan ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed isagoo markii dambe lagu biiriyey ilaalada gaarka ah ee laftagareen wuxuuna afgembigii laftagareen ee lagala wareegay baydhabo kadib u hayaamay deegaanka awdiinle ee duleedka baydhabo halkaas oo uu kaga soo degay doonta kufriga shakhsiga aan ka hadlayno waa ibraahim xasan cali oo murtadiinta ku biiray labada kun saddex iyo labaatanka muddo laba sano iyo bilooyin ahna la dagaalamayay shareecada islaamka ugu dambeyn allah fadligii isagoo taa'ib ah ayaa waxa uu soo gaaray wilaayada islaamigaha ee bakool markii towbada loo qabtay ayuu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al andalus mayba leerhay magaagay ibraahim xasan cali mayba ka tirsanaayay daraawiista ka jarmi gaaladan oo baydhow ka jarta ka tirsanaay hadda dareerkan meha ku mooday baydhow garbaahada oo awdiin meele raha ku moodi lamada bir meele ka noolay mayba ka biiray lamada kun labaati sadiidi lama sini ka dhex jari mayinka sabab haytay langahanoo boolisto anoo shaqaysadaw yaa logontiinka jareen yoo ay dhibeen saas darateekaga biiri may ka shaqaysaay faryaamihay guryaala dabooladay maalinkaastiin idabi surnaayen idhibaayen laakiin si hansod may gur afjeelkay qobada gur afjey darti saas dartee ka gali elboorka oo ardayda meel uk ta tababarka ka qaadadi hadda mayba tababarka guud may biyayay gaaladoo dhiiba si oo amaaradan ah iyo tababarra la qaadani hakumoodni mayba waa meelana meel oo here oo gudaaje lahakumudoma elboorka meel diyaarada ka degaasu meela ka jarni qaabka oo maynanin tabaraayay oo sado systemka oo oo c a dnima oo sarkaalka madaxweynaha sala kala jaraaw sida ardayda oo liinshal dibiraaw sida wala liinshal reebaw maybananin tabaraay ilaalo qaran oo madaxweynaga howlana oo badhamaysan habani ilaalaha qaarkan niwali oo doga cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen staafku hayni meelitisa roogni lamada maylab laban safareedoo laban inta kale isku roogani banaagna mahamoodana gudaale ka jarni madaxtooyada gudihi ardayda ka jarnay banaan hor mahmuud safar oo hudur ilaa iweejid habahaay ilaa iyo hamar ilaalaha qaarka maynani ka weelay dadka oo kuriitoodho dheerahayni saas ardayda mayba waa guriyido kale oo shaamshuu tarkan iyo may qaadanay iyo beekeemad iyo ardayda wadaani ini an gaaladaas ka dhex jara oo ha ku bahowshe ini an ha muslimo ardayda murtayintaas ha ku dhex baha sababtiye alxamdulilah geek hadda tawfiigana waafiqsana alxamdulilah geek mayba hadda arday hakutabi baydho nawaaja aw diini hakutabi mayba kasugana buur dhongle kasugana alxamdulilah safaylaylaha inka dhawaay gurigay oo dareeskeela koy gurigay nool in lacagay alxamdulilah ugu dambeyn askarigan ayaa baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka weli ku sugan safka gaalnimada mayba faringa an diray maani murtadiinti an la jari intii meelaardeeda ha ku bahaano dalco idadco idiintiyo gedaal hankanagadaan galaas ha ku dhex bahano wadanka kooya saan lahay indhowaay isa ku fayle isa ku wanaagsan yalla hasiin dhowaaye farintaas hasiin dire wilaayaadka islaamiga ayaa si maalinlaha waxaa u soo gaara askarta ka soo goosanaya safka murtadiinta kadib markii mujaahidiintu marar badan ay ugu baaqeen inay haystaan fursad ay naftooda ku badbaadin karaan haddii ay ka faa'iidaystaana loo ballanqaadayo in hubkooda loo lacagaynayo si xurnimo ahna ay ugu noolaan doonaan deegaanadooda kataybel khabaari ayaa baahisay qaybtii labaatan iyo saddexaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku waramayo yaasir maxmed muuqaalkan oo saacado ka hor uu baahiyey kanaalka wararka ee kataiba lakhbaariyah ayaa ah qeybta saddex iyo labaatanaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qeybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataib kusoo bandhigayaa gurmad raashin qeybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaanka mirta qabo ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo u mahad celinaya guddiga gurmadka abaaraha
maanta waxaan joogaa degmada miir taqwo waxaan maanta nalasiyo haysanaa xaaf sokora xaaf bariisa xaaf bura abee saddex loo sabaga maasha allah waana ku maxadsan yihiin gacantoora kor allah u dhigo kulamada waana ku maxadsan yihin mujaahidiintana ku maxadsan yihiin khayrna allah siiyo gacantoorna kor loo qaado raashin oo noocyo kala duwan buur bariis saliid gurmadka abaaraha mujaahidiinta khayr allah siiyo waxaase kala duwanayna siiyeen gaalada allah jibsa muslimiintana allah qaweeye degmada meerta waan lagu siiyey raashin hore walayda islaamka nagu siisay aragtay waqtigii loo baahnaa noola keenay allah barakean leenahay cadowgoor allah qabto aragtay gaalada allah jibsho dhulkana kor allah dhigo
ugu dambeyntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga gedo ayaa goob waxbarasho oo ka hirgeliyey deegaan aan ka tirsan wilaayadaasi casaam carfaad ayaa warbixinta warkani haya xafladana ohad furitaanka faraca labaad ee rawdada ibnu siriin waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka culimowdiin iyo marti sharaf kale kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyey furitaanka rawdada ibnu siriin faraca labaad ee muwaasada ibnu siriin waxaa nasiib u yeeshay deegaanka tuulabarwaaqo kaasoo juhdi ballaaran uu ku bixinayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrintan ayaa timid kadib markii dadaal iyo juhdi dheeraad ay sameeyeen bulshada deegaanka oo kaashanaya culimmada iyo odayaasha dhaqanka say u helaan muwaase ay wax ku bartaan ubadka da'da yar taas ay ku guulaysteen in deegaankooda laga hirgeliyo muwaasada ibnu siriin oo ah barbaarinta jiilka yar ee soo koraya mid ka mid a macallimiinta deegaanka ayaa kelimad mahadcelin u badneyd koobta ka jeediyey ilaahay waa mahad iskale subxaana watacaala alla mahadiis kadib waxaan u mahad celinaynaa maktabka tarbiya wa tacliim oo gacan ka geystay barnaamijkan maaragtay in uu furmo rawdada inay furanto runtii waxay ahayd wax loo baahnaa rawdada waan u baahnayn deegaanku aad buu ugu baahnaa waxa weeyaan waxbarashada nidaamiga bilowgeeda iyo asaaskeeda weeye waana maaragtay wax ilmaha yaryarka ay u baahan yihiin in lagu soo tarbiyeeyo oo lagu soo baro waxyaalaha asaasiga ah sida qiraacada iyo kitaabada iyo maaragtay wixii lamid ah iyo akhlaaqda wanaagsan iyo sidii maaragtay nidaamka ay u fahmi lahaayeen marka deegaan ahaan marka waan soo dhaweyneynaa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa maamulaha mu'asasada oo ka hadlay munaasabadii furitaanka ayaa sheegay in mu'asasada ay ka faa'iidaysan doonaan arday da'dooda ka bilaabanayso shan sano ilaa iyo toban sano isagoona sidoo kale sheegay waxyaabaha lagu baran doono rawdada ibnu siriin faraceeda labaad ee deegaanka tullabarwaaqo
rawdada walaalayaal waxay qabanaysaa ilmaha da'da yar shan jir lix jir toddoba jir sideed jir sagaal jir iyo toban jir aan horay waxbarasho fursad waxbarasho aan horay u helin walaalayaal ardayda waxyaalaha la barayo oo rawdada ay lagu barayo waxaa ka mid ah alqiraa'a waalkitaaba qoridda iyo akrinta canuga waxa weeyaan sida wax uu qoro iyo sida waxa weeyaan uu wax u akriyo in la baro waxaan ognahay qiraa'ada muhiimadda ay leedahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu u horreeyey oo lagu soo dejiyey waxay ahayd iqra waxa weeyaan marka walaalayaal ilmaha kow waxaa la baraya alqiraa'a waalkitaaba oo waxa weeyaan berri ka maalin qur-aankii markii uu bilaabo uu u fududaanayo qur-aankii akrintiisa iyo qoridiisa laba waxaa la barayaa khadu lcarabiy waxa weeyaan khadka carabiga farta carabiga sida loo qoro sida loo qurxiyo ayaa la barayaa saalisan waxaa la barayaa tarabiya islaamiya akhlaaq islaamiya ayaa lagu barbaarinaya canuga yarka waxa weeyaan canug waxa weeyaan tarbiya islaamiya akhlaaqdi islaamka uu lahaa haday noqoto labisa hadal waxa weeyaan haykal islaamnimo canuga yarka ah waxaa lagu barayaa meeshan akhlaaq islaami ah afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabdoon xasan cusmaan biixi oo isagana ka hadlay goobta furitaanka muwaasada ayaa mahadalla kadib soo dhoweeyey furitaanka cusub ee muwaasada allahu subxaanahu watacaala baa mahad oo dhan iskale allihii nagu soo kulmiyey majliskan sharafta badan allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan soo dhaweynayaa mawduucan qasadka laga lahaa oo ah oo carruurta yararka oo maxay ahayday lix sano ilaa iyo toban sano u dhexeeyo lagu farbarayo arowda ibnu siniin oo noogu furteen halkan maskaxda intii ka dambeysay ilaahi subxaana watacaala cid kastoo ka dambeysay allah u dambi dhaafo maktabu tarbiya oo tacliim uu keenay jazakum allahu khayran anoo afka nuqbada gobolka gedo ku hadlahayo dhammaanna nuqbada ay warkan qabto inta fadhido iyo inta ka maqan ba afkooda anoo ku hadlayo waxaan leeyahay jazakum allahu khayran waa soo dhaweynay waa baahi annagan aan u baahnayn oo naga maqnayd oo aan maanta helnay waa horumar noo bilowday jazakum allahu khayran inay sii la waraabaan annaguna aan kala qayb qaadanona waa rajeynaynaa ka nuqba ahaan iyo bulshada aan indhaha unahay intaba jazakum allahu khayran soo dhawaada soo dhawaada mid ka mid ah waalidiinta carruurtooda la furay rawdada ayaa tilmaamay inay si weyn u soo dhoweynayaan furitaanka rawdada in muddo ahna ay ku taamayeen inay helaan rawdo ay carruurtooda wax ku bartaan ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan alxamdulilah waxaa farxad noo ah inaan galabta aan xaflad ka qayb galnay lagu lagu soo diyaariyey furitaan rawdatul ibnu sayrin ilaahay baa ku mahadsan waa arrin nagu cusub waa arrin aan wax badan sugaynay waa arrin aan miro dhalkeeda aan sugayno waa arrin aan aada u raadinaynay ilaahay subxaana watacaala baana ku mahadsan ilaahay noo suurtageliyey ilaahayna waxaan ka ka rajaynaynaa dhammaadkeedana inuuna waafajiyo sida uu noo noogu suurageliyey bilowgeedii ilaahay baa ku mahadsan haddaan waalidiinta nahay ilmahan waalidiintoodii waan ku faraxsannahay aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa waana ka mahad celinaynaa boqol kiiba boqol waa faricii labaad ee rawdada ibnu siriin ee laga hirgelinayo wilaayada gedo waxaana faraca koowaad ee rawdada horey looga furay degmada ceelcad ee xarunta wilaayada islaamiga gedo taasoo carruur badan ay ka faa'iidaysanayaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa nageentaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته